Tallaalka ayaa wuxuu qayb weyn ka qaataa caafimaadka carruurta, waxaana Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland ay ku bixisay dadaallo tallaalka lagu siinayo carruurta shanta sano ka yar. Tallaalka ayaa waxaa la siinayaa carruurta shanta sano ka yar, taasoo muhiim u ah carruurta ku nool deegaanada dawlad-goboleedka Jubbaland si looga hortago cudurka dabaysha. Agaasimaha Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland, Doctor Maxamed Bashiir Nuur, ayaa waxa uu ka warbixiyay muhiimadda uu tallaalku u leeyahay carruurta Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada dawlad-goboleedka Jubbaland.
marka muhiimadda ugu muhiimsan waxaa waaye inaan ku dadaalno sidaan u gaari lahayn caruurta ka yar shanta sano ee loogu talagalay in talaalkan la gaarsiiyo waa talaal loogu talagalay in looga hortago cudurka dabeysha dhammaanteen waanu garanaynaa cudurka dabeysha dhibaatada uu ku hayo bulshadeenna sida aad la wada socotaan ama xogaha aad ku haysaan dhammaantiin waxaa jiray dalka oo dhan sanadkan in laga xaqiijiyey saddex kees oo cudurka dabeysha ah saddexdaas kees laba ka mid ah waxaa laga helay jubbaland marka keeskii jubbaland laga helay oo ogtiin dadkeena oo iska xoolo dhaqato weliba dadka laga helay labadaas kees waa dad meelaha baadiyaha ka yimid oo xoolo dhaqato ahaa waana dareemi kartaan beri qofka laga helay keeskaas inuu degmadaas ka soo tagayo degmo kale tegi karo oo dadka isu gudbaan marka taasoo fududaynaysa marka ama sahli karta in cudurku uu soo faafo caruurtii kaleeta degmooyinka kale ku nool uu soo gaaro marka ayadoo taas laga duulayo waxaa muhiim inoo ah ka wasaarad ahaan in la gaaro laguna guuleysto caruurta loogu talagalay in la gaarsiiyo talaalkan hadduu alla idmo si looga hortago sidoo kale waxaan idinka codsanayaa tiimka wacyigelinta tiimka ka shaqeeya talaalka guryaha ay diidmada la kulmaan waxaa jirta culummo nala shaqeysa oo diyaar u ah inay ka dhaadhiciyaan u sheegaan aysan ahayn wax diinta saameyn ku leh ama diiniyan loo diiday marka sidaas darteed waxaan idinka codsanayaa inaad culummada la wadaagtaan una soo sheegtaan qoysaska aad kala kulantaan diidmo in talaalka la siiyo talaalkan wuxuu faa'iido u yahay oo ka hortag u yahay waa cudurka dabeysha